asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtada maanta ee aynu ku eegno howlaha aadka iyo aadka u badan innaga oo dhinacyo badan ka eegeyna oo kolba xubin hor leh soo dhufanayn ama haddaan doonno mid hor leh falanqaynayn ama haddaan doonno mid hor leh furfurayna oo hoos u dhexgelayna iyada iyo xaaladaha ku duugan taasoo ah midee loo baahan yahay inaan wax fara badan isu geyno si maaragtay haddii eebba idmahayo ay isu haleelaan ujeeddooyinka aynu leenahay iyo sida aynu u ansixinayno eenu cod ahaan maaragtay aynu ugu soo rogayno ama aynu u diyaarinayno xubintaanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idankii eebe howlo fara badan oo isdaba yaalla ayaa adduunka yaalla howlaha farada badanna kolba dhinacay doonaan ayay u dhacaan oo maaragtay sidiisa waxaan dagaalka la dhahaayo waa wax dhib badan marka waxaa la yidhi dagaalka sidiisaba ninbaa ragga khubrada ee dagaalka ah ayaa waxa uu la hadlayaa niman kale waxa uu yidhi niman aan idiin warrame ee dagaal aan dani inoo geynin hayna gelinin uu yidhi dagaal aan dani inoo geynin hayna gelinin dagaalkaasu laba nooc buu u dhici karaa dagaal shakhsiyadeedna waa u dhici karaa dagaal kooxeedna waa u dhici karaa dagaal gobolla waa u dhici karaa dagaal dadweynena waa u dhici karaa dagaal beeleedna waa u dhici karaa marka maadaama uu wixii dagaal yahay mid caaqilaa la talinhaya dadkii wuxuu leeyahay dagaal aan dan inoo geynin hayna gelinina dagaal aan dantu inoo geynin hayna gelinin haddii dagaalkasi dantu ay inoo geyso maaragtay aad iyo aad buu u dhibbaday kan marka uu la hadlayaa waa shaksi keligiia hal shaksi weeye wuxuu leeyahay dagaal aan dani kuu geynin lama galo kiibaa xoogaa yaro istayrixiyey oo yidhi dagaalka haddaan dan ii geynin maxaa dhacay dagaalka danbaa ii geysa waa lay gardaraysto waa kan oo halkaas marka waxaad ka garanaysaa qof keligiia in lala hadlaayo marka wuxuu yidhi dagaalaan dani kuu geynin lama galo oo dagaalaan dani kuu geynin haddaad gasho dee waxba kama faa'iidaysa waana tusaale oo tusaale ahaan waxaa kuugu filan buu yidhi dagaalaan dani kuu geynin haddaad gasho oo lagaa reeyo dee waa dhinac haddii aad adugu raysana waa dhinac kale laba jeeraba adiga unba kugu soo noqon hayaa buu yidhi saasuu ugu sheegay wuxuu yidhi haddaad rayso reerkaagay ka go'an tahay haddii lagaa reeyana ruuxdaaday ka go'an tahay u fiirsaya wuxuu yidhi dagaalka aan dani kuu gelin haddaad gasho oo lagaa reeyo reerkaagay ka go'an tahay haddaad raysana ruuxdaaday ka go'an tahay haddaad rayso waxaa weeye reerkaagay ka go'an tahayoo dadkii aad laysay ayaa magtoodii lagaa qaadi ama kisaastoodii laguu qabani ama maaragtay haddii ilaah ku idmahayo ama xaqoodii baa laguu qabsano ama adaada laguu xidhi oo laguu dhibaatayn ama waad u dakaloobi oo naftaaday ka go'an waa haddaad raysay haddii lagaa reeyeyna ruuxdaaday ka go'an tahayo te ama adaa ku dhintay ama adaa ku dhaawacmay ama adaa cusbitaal laguu galay ama adaa xidhaadhsin u baahan ninka dhibaatoobay ayaa adigu uu yidhi laba jeeraba haddaad raysayna adaa ku dhibaatoobay haddii lagaa reeyeyna dee adaa ku dhibaatoobay marna reerkaagii baa dhibaatoobahayiyo maalkaagii wixii aad haysatay marna adiga lafahaagii ayaa dhibaatoobahaya oo saasuusan dagaalku laba jeeraba kugu roonayn ayuu ugu sheegay ninkaa caaqilkiihi ee murtiyahankiihi mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi nin gurigiisii gubanayo guryo kale ma demiyo ama guryo kale ma bakhtiiyo nin gurigiisii gubanayo guryo kale ma bakhtiiyo